Maamulka iyo ardayda dugsiga Ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira daweyn iyo baaritaanno gaarsiiyay kaamka Laas Qurun oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Adeegyada caafimaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo isugu jira dumar, carruur iyo sidoo kale dad markaasi waayeello ah. Maamulaha dugsiga caafimaadka Ilays Bedel Cali Xaashi ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee ay gaarsiiyeen kaamka.
runtii maanta kaamkaani waxaan usoo booqanay maadaama baahi caafimaad ay ka jirto ee dad badan oo xanuunsan ay jiraan nala soo sheegay runtii baahi ka jira kaamka ayaan kusoo booqanay Ee, maanta waxaan u sameynay runtii baaritaano kala duwan haddii ahaan lahayn ee, ilmo la dhaladhacaya xanuunada bakteeriyada qaarkood ay shubayaan qaarkood ma tagayaan Ee, hooyooyinka uurka leh oo runtii ayagana h b-ga iyo b b-ga laga cabirayay si loo ogaado xaaladooda ama xaaladooda caafimaad meesha ay marayso sidoo kale ee, waxaa jira duqooy ayagana xanuuno badan la dala dhacaya sida xanuunada typhoidka ee, iyo xanuuno kale runtii halkaan kusoo koobi karin oo maanta baaritaana u sameynay Ee, runtii kaamkaani waxaa ka jira marxaladooyin aad oo adaga ka jira haddii ahaan lahayn biyo la-aan iyo haddii ahaan lahayn caafimaad darro sidoo kalento ee, dadka waad dareemi kartaan hooy la-aanaa jirto waxaanu ku jirnaa xilligii ee, markaasi roobka runtii xaalado badan ayaa kaamkaani ee, ka muuqda imaashaa maanta aan imaanin runtii waxaan aragnay marxalad aad u kala duwan Ee, waana jecelnahay marar kale inaan imaano hadduu sarreeya saamuxo anagoo wejiyo kala duwan ku imaan doona runtii maanta baaritaano badan aan sameynay ee, dabiiba ku duwan meeshaan runtii waxaan siinay ee, daawooyin ku habboona anagoo baaritaano u marnay dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo dhakhaatiir dugsiga ilays oo runtii iskaashanaya ayaa runtii maanta baaritaano iyo daawooyin lacag la-aan ah soo gaarsiiyey kaamkan dhankooda qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay adeegyada caafimaad ee la gaarsiiyey ayaa u mahadceliyey maamulka iyo ardayda dugsiga Ilays.
waxaan ku mahadinaynaa ardayda ardada ilays daawo noo keenta aan ku mahadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma arsanaha ayaga ma arsana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga maanta kaamka dayactarkii u baahnay ayagaa nagu soo gaarsiiyey daawadaasana soo gaarsiiyeen way mahadsan yihiin ardada ilays aad baan ugu mahadinay inaan ma artana waxaa waaye oon ku mahad celinayna weliba annagoo ma artana waxaa waaye kaamka laasqurun oy maanta noo soo gaareen ardada ilays aad bay u mahadsan yihiin way mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan wax kastana aga baahan lahay inay ma artana na soo gaaraan ay noo keenaan sida yacnaha ma artanaha waxaa waaye dhibaatada hadda ma artanaha kaamka haysato inay maanta ma artana waxaa waaye aad iyo aad ma artana noo soo fiiraan aadan usii jeclaan laheen oo wax kastaba ay ma artanaha noola soo gaaraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caashe cabdi carays anoo loo yiraaho ilaahis aana soo gaarta maanta daawo casri oo wanaagsan ayna soo gaarsiisay Ee, waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baanu celinaynaa allaha subxaana wa tacaala inaan ku caafimaadno oon ka siyaadaysan naloo keenaana ilaahay ka baryaynaa